in muddo ah waxaan ku maqnayn magaalada muqdisho oo aan u tagnay shirkii abaaraha oo ay qabanqaabisay xukuumadda dowladda federaalka ay ka soo qayb galeen maamul goboleedada soomaaliyeed madaxdoodii oo dhan runtii shirka isaga ah wuxuu ahaa shir yani wax ku oola laysugu yimi caalamkaoo dhan ay isugu yimaadeen hay-adaha un-ta iyo kuwa kale n g o-yada iyo cid waliba waa fadhiday waxaa laga hadlay baahida iyo abaartu baaxadda ay leedahay haysata ummadda soomaaliyeed qof kasta oo warramayeyna runtii wuxuu ku warramayey war dhiigu da'ayo oo naxdintiisa leh oo dhibtiisa leh oo ka fiirsashadiisa iyo wax uqabadkiisa runtii leh ayay ahayd haddii aanu nahay runtii reer puntland wafdidii meesha socotay oo aan anigu hoggaaminayay waxaan ka warramnay abaarta sida ummadda kaleba ay uga warramaysay dadkuna isku miduun buu ahaa waxa keliya runtii aanu madaxda iyo u sheegnay caalamkaba waxay tahay puntland laba shay ayay kaga duwan tahay iyadoo dalka badidiisa au abaartu hayso labada shayna waxay yihiin ta ugu horraysa abaartu puntland way ku hor dhacday oo dadka intiisa kale way uga horraysay waxay ahayd dawladda ugu horraysay ee runtii u dirta baaq caalamka oo dhan bishii february lixiyo tobankeedii baanu bilownay caalamka oo dhan isugu yeedhnay hay-adaha oo dhan isugu yeedhnay culamaa adduunka isugu yeedhnay cid walba aan dareensiinay muddadaa muddo ka horraysana runtii abaartu waa ay haysay waxaan kale oo ka mahad celinayaa horeyna aan halkan ka sheegay in dawladda federaalka ay naga soo gaadhay lacag boqol iyo konton kun oo dollar ah lacagta ayadaa markii aanu isu tagnay guddida abaaraha oo markaa madaxweynaha laftiisu joogo iyo aniga iyo guddida kale waxaanu isla garannay boqol iyo kontonka haddii aynu biyo maanta ku dhaaminno hal dafcad un baynu dhaamin karnaa yacni awoodda dadka iyo baaxadda iyo baahida marka la eego oo dad iyo xoolaba loo baahan yahay waxaannu isla garannay intii lacagtaasi ay bixi lahayd hal marna ku ekaan lahayd in gaadiid lagu iibiyo lix gaadhi oo sida soomaalidu u taqaano laba ka midihi gawaarida siddeed boollaha loo yaqaano toddobaatan foosto midkiiba uu qaadayo inta kalena waaraad ay qaadayaan afartan iyo shan foosto midkiiba uu qaadayo lixdaa gaadhi xataa markaan imminka soo socday airbortka ka imi waxaa ii sheegeen maanta wixii ka dambeeya inay diyaar yihiin waxaa la samaynayaa un waxaa weeye in la geeyo fiisha baa lagu xidho ga'da gaadiid dawladeed lagu xidho dabeedna ay shaqada horay ka galaan reer puntland in badan ba ay soo weydiisay boqol iyo kontonkii meeshay maraa ay mareen waxaan idiin sheegayaa berrina insha allah markay diyaar garoobaan miidiyahana waa tusaynaa muxuu ahaa guddida federaalka ee lacagtan soo dhiibtayna waa la qaybsanay fakarkii runtii waa nagu ammaaneen halkan runtii waxay ahayd inaan boosahaas u gudbo laakiin shirar muhiima oo ay imanayaan hay-ado safe children ka mid tahay eu cabminister xafiiskeeda halkan ay ka furanayso muxuu ahaaye u n d p deputy directorka u n d p mr david oo isaguna imanaya shirarka muhiimka ah oo kulligood ku wada saabsan runtii abaarta yaan u imi insha allah biidn illahi tacaala waxaan rajaynaya iyaguna si sharaf leh inay ku dhacaan waxaan ugu hambalyaynayaa kulligood markii aanu nidhi wixii dhaqaale aad haysaan ee horumarka ku saabsanaa ha loo duwo dhinaca samata bixinta ama abaaraha ina lala ogolaaday